الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب بلا بلوغ سورة المعارج suurat almacaarij suuradda la yidhaahdo almacaarij makiyatun aayaadkeedu waa afartan iyo afar aayadood xagga suwarkana waa suuradda toddobaatanaad waxay ka hadlaysaa caqiidada islaamka usuusheeda qiyaamaday ka hadlaysaa iyo hawaasheeda iyo dhibaatooyinkeeda aakhirada iyo wax dhexdeeda ka jira liibaan iyo shaqaawo iyo ayaandaro raaxo iyo dhibaato bay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa dadka mu'miniinta iyo axwaashooda waxay ka hadlaysaa dadka mujrimiinta iyo axwaashooda mixwarka suuraddu ku wareegayso oo ay ka hadlayso waxa weeyaan alxadiid can kufaari makka ka sheekayn laga warramayo gaaladii makaad iyo say u inkireen bacsiga iyo isi soo saarka iyo say ugu jeesjeesi jireen dacwadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu soo gebagabaynayaa suuraddan bilqasami aljaliil min birabbi alcaalamiin dhaar oo waxa weeyaan waxaa lagu dhaaranayaa in bacثiga iyo jaزuhu xaq yihiin falaa أqsmu birabi الmashaariqi wاlmagaaribi ina lqadru bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim sa'ala wuxuu weydiistay saa'ilun mid su-aashoo weydiistaay bicadaabin cadaab cadaabkaasoo waaqicin dhacaya lilkaafiriina cala alkaafiriina kuwa gaaladaa dushooda cadaabkaasoo laysa lahu isaga usan u ahaanin daaficun mid celiya ama difaaca ousan u ahaanin min allaahi alle xagga usan uga ahaanin allihii ama cadaabkaasoo ka yimid min allaahi allihii dilmacaariji macaarijta u maaligahaa iska lahaa waxaa weeyaan sa'alada laba siba waa loo isticmaalaa sa'ala wuu su'aalay oo haddaad dhahdid hebel ma aragtay iyo hebel ma joogaa iyo waxaas ka waran waa sa'ala fulaan kadaa taa hadda looma jeedo waxaa jidha sa'ala oo bimacnaa dacaa ah dacaa wa dalaba haddii cidi cid wax weydiisatoo tuugto ay dhahdo waxaas baan rabnaa ama rabaa iyana waa sa'ala axadkan xataa cidda kale wax su'aalanaya ama baryaya waa sa'ala wuu su-aashay hebel baa hebel waxaas ka baryey macnaha su-aashay su-aal ma weydiin su-aal ba weydiiye maaha isagaa wax su-aashay oo weydiistay tani taas oo kale weeye waxaa weeyaan mid baa baryaday oo dalbaday cadaab oo waaqic ah kaas wuxuu ahaa baa la ninkii la dhihi jira annadr bnu اlxaaris ee reer makaad qoomkiisii iyo naftiisiba wuxuu u dalbay cadaab ninkaasi markii la cabsi geliyey oo cadaabka ilaahay lagu cabsi geliyey ayuu yidhi allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaaratan min asamaa'i aw itinaa bicadaabin aliim deedna maxaa ninkii ku dhacay maalintii beder baa ilaahay halaagay marka bicadaabin oo waaqicin dhacaya lilkaafiriina bilkaafiriina ama laamku bimacnaa calaayo lilkaafiriina cala alkaafiriina cadaabkaasoo laysa lahu daaficun ousan u ahanin min allaahi alihdi lmacaarij macaarijtu waxaa weeyaan salaamada iyo daraja meelaha darajaadka la koro allihii iska lahaa oo ilaa sagaal baaba lagu tilmaamaya tafsiirka markii la qaato meelaha loo koro dilmacaarij toddobadan samo iyo carshi iyo kursigii sagaalkaas ama dilmacaariji khalaa'iqda iyo malaa'igta iyaaba derajooyin iyo maraatib iyo manaasibba kale leba amarkiisay ku soo degayaan amarkiisay ku koragay ku korayaan dilmacaariji wey tacriju waxaa kodha almalaa'ikatu malaa'igtu tacriju waa kodha almalaa'ikatu malaa'igtu iyo waruuxu jibriil ilayhi alle xaggiis jibriil oo waxyiga soo qaada ambiyada u keena halkaas bay u korayaan fii yowmin ilaa yowmin fii yowm bimacnaa ilaaya maalinkaasoo kaana u ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano konton kun oo sano marka waa maalin ballaaran waa maalin dheer waa maalin tiro badan waxaa la tilmaamay nin baa mucaawiye mucaawiya nin wuxuu ku yidhi weligay ma arag ninkuna reer sabaabu ahaa ahlu saba weligay qoomkaada cid ka jaahilsan ma arag markay haweenay madax ka dhigteen haweenaydii dee saba maamulaysay oo walahaa carshun cadiim madaxda meesha ka ahayd markaasuu yidhi qoomkayga waxaa ka jaahilnimo badan mucaawiyow adiga qoomkaada markii nebigu xaqa ugu yeedhay meeshay ka ajiibi lahaayeen ay dhaheen allaahuma in kaana haadaa huwa alxaq min cindik hadduuba xaq yahay waaba xaqo waasixi markaas dhagax hanala ku roobeeyo oo hanala baabi'iyo hadduuba xaq yahay ilaahu aan rumayno ma dhihin oo aan raacno ma dhihin kuwaasaa idinkaa darnaabayo maysan dhihin ba yidhi ilaahu hadduu xaq yahay fahdinaa lah ilaahu nagu hanuuni fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana waxaa la yidhi qiyaamadu mawaaqif iyo mawaadin kala duduwan bay leedahay konton mowdin ama mawaaqif ah oo mid kasta kun sano la joogayo baa jidha waa muddo dheer laakiin qofka muuminka waa loo fududaynayaa ilaa ay uga sahlanaato laba ragcadood inta lagu tukado oo kale taa waa la tilmaamay waxaa kaloo jira wa inna yowman cinda rabbik ka alfi sanati mima tacudduun suuratu sajda suuratu lmacaarijna waa tano waxa weeyaan sidaan baa laynoo ku sheegay suuratu sajda uma yacruju ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin mima tacudduun suurat lxajna waina yowma cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacudduun isma diidayaan mawaadintaasaa u kala duwan oo midba sii yahay oo midba in la joogayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fasbir sabir nabi allow sabran sabir sabirkaasoo jamiilan wanaagsan dhibtooda ay kulu dhibayaan kuwa gaaladaa ku sabir nabigaa la tasliyeynaya calayhi salaatu wasalaam ilaa cadaabkan kuwan gaalada ay degdegsanayaan waysan garanayn hadday garanayaan ma degdegsadeen innahum kuwan gaaladaa yarownahu cadaabka waxay u caqiidaynayaan yarownahu waxay u malaynayaan baciidan mid fog oo aan imaanayn waaba inkirsan yihiin bacigay inkirsan yihiin iyo xisaabta wa naraahu hanana waxaan ku ognahay bimacnaa naclamu hanana waxaan ku ognahay cadaabka qariiba mid dhow ilaa lianna kula maa huwa aatin qariib wax kastoo soo socda waa dhow yihiin daqiiqadda hadda ku dhaaftay iyo boqol sanoo soo socota boqol sanoo soo socotaa kuu dhow laanna tani waa soo socotaa waa kugu waa imaanaysaa amaa midaani kugu soo noqon mayso wanaraahu hanana waxaan ku ognaha qariiba yowma takuunu samaau kalmuhli wadkur waxaa ka sheekaysaa yowma maalin takuunu samaau samadu ahaanayso kalmuhli oo kale saliidda gufaarkeeda saliidda inta saafida markii la miiro macsaradoo kale gufaarka iyo qashinka ka hara taasoo kale ama kalmuhli rasaasta la dhalaaliyey ama nuxaasta la dhalaaliyey oo kale ayay noqonaysaa samadiibaa awoodda laga qaadayaa wax iska shumaya oo iska dareeraya ayay noqonaysaa wa takuunu ljibaalu buuruhuna ay ahaanayaan yowma maalin takuunu samaau kalmuhli oo wa takuunu ljibaalu buuruhuna ay ahaanayso kal cihni suuf oo kale suufka asalkiisa waxaa loo yaqaanay dhogorta idaha iyo timahooda buurihiibaa iska qubanaya iska duulduulaya iska daadaadanaya sida lu sida suuf oo kale markii dabayshu ku dhacdo sida u bidbidaya oo kale buuraha hadda adduunka marka ay dee sida ka muuqata buuraha iyo dhagaxdoodu waa kala midab dhagaxyo cadcad kuwa gudguduudan kuwa madmadow buurtii markaas markii la burburiyo oo la baabi'iyo la budeeyo budadan iyo bacaadkan iyo firadan buurtu mid waxay noqonaysaa wax taag cad oo kale midna taag madow oo kale mid kale mid guduudan oo kale midabyadii dhagaxyadu kala haayeen wax weyn oo meel fadhiyo budo ah oo bito ah oo madow oo guduudan oo cad oo casuusa oo saasoo kale ah ee raashin la jiiday oo kale sida midabkaa suufku u leeyahay oo kale ama dhagoortu u kala leedahay oo kale sidaasoo kalea buuri noqonaya waana budo wasuyirat iljibaalu fakaanat saraaba wa takuunu ljibaalu kalcihni bay noqonaysa xirarkii iyo buurihii wakaas oo walaa yasalu uusan weydiinayn xamiimun mid qaraaba ah ama sadiiq ah ama saaxiib ah xamiiman xamiim kale mid kale oo qaraaba ama sadiiq ama saaxiiba uusan cidna weydiinayn qof dhahaya qof kale xogti raadinaya war hebel see ku sugan yahay iyo see yahay iyo xaalkiisa yaa ka warhaya ma jiro walaa yasalu qiradaa markaa akhridid xamiimun xamiima walaa yusaluna waa jidhaa qof kasta tiisuu ku mashquulsan yahay oo mayaysan is arkayn oo isku jeedin maxay wax isla weydiin la'yihiin may waa wada joogaanoo waa isku jeedaan dadkii qaraabada ahaa yubasaruunahum baa ilaahay yidhi waa la is aragsiinayaa yubasaruunahum waxa weeyaan midda hore damiirka hore yubasaruuna xamiimun bay u taallaa humta dambana xamiiman labada xamiim baa loo kala celinayaa yubasaruuna waa la is aragsiin oo xamiimkii waxaa la aragsiinayaa hum xamiimkii kale kii qaraabada ahaa way is arkayaan kii kale ninku wuxuu arkayaa aabbihii iyo walaalkii iyo qaraabadiisii iyo qoyskiisii lama hadlayo waxma weydiinayo waaba ka cararaya yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi saaxibatihi wa baniih maxaa yeelay likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniih yubasaruunahu waa isgaranayaan waa lais aragsiinayaa waa la istusayaa yawaddu lmujrimu kan mujrimkaayo dembiilaha wuxuu jeclaysanayaa low yaftadii inuu isku furto low yaftadi hadduu isku furan lahaa min cadaabi yowmiidin maalinkaa isaga cadaabkiisa miinka la hoos dhigo iyadoo la kordhigana waa jidhaaye maalinkaa cadaabkiisa hadduu iskaga furan lahaa bibanihi wiilashiisa dadka u dhalayo wiilasha u jeclaa inuu iskaga furto isna badbaado saasuu jeclaanaya dadku dadka ugu jeclaa wiilashaa kow ka ah iyo wa saaxibatii zawjadiisa xaaskiisa ou jeclaa iyo waxa weeyaan inuu iskaga furto bibaniihi waa wiilashiisi iyo wa saaxibatii zawjadiisi iyo wa akhiihi walaalkiisi iyo wa fasiilatii cashiiradiisi iyo qoyskiisii allatii taasoo tu'wii dumaysay hi isaga tu'wiihi tii dumaysay bimacnaa isagu u dunmeeyey maxay ku dumaysay nasabkiisaa marayey cududiisay ahaayeen qoyskiisay ahaayeen qaraabadiisay ahaayeen waxaasoo dhan inuu inta isku furto isagu badbaado buu tamaninayaa saas baa dhacays waa maalin adag de buurihii waaweynaabaa budo laga dhigay yowma tarjufu اlardu waاljibaalu wa kaanat اljibaalu kafiiban mahiila saasaa dhacays wabusat اljibaalu basa fakaanat habaaءa munbaha saasaa buuraha waaweyn baa saa u dulduulaya xaqiiqadaasaa imaan doonta dadkaa inuu isku furto iyo waman duul fi lardi ardada dhexdeeda jamiican xaalayihiin wax allaale waxaa dhulka jooga binu aadan iyo kayrba uma dabadeedna yunjii uu badbaadiyo fidahaasi hi kan oo mujrimka ah hi oo isagaan mujrimka ah fidahaasi iyo furashadaasi ay badbaadiso oo cadaabka isagu ka nabad galo wax allaale waxa dhulka yaalana isagoo isku badbaadiyo saasuu jeclaysanaya laakiin isagoo jeclaysa uma suuroobayso ma badbaadayo ma fakanayo uma yunjii kaasi uu badbaadiye wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kallaa kaal gaalka dembiilaha ha ka joogsado sidaan innahaa naartu ladaa lada weeyaan waa naarta jahannamo wey innahaa iyadu ladaa wey nazaacatan xaalay tahay tii siibid badan lishawaa maqaarka iyo dubka qofka si gaara kan wejiga iyo kan madaxa maqaarkaas bay hal mar mululuq qofka ka siinaysa faran faroo kaleo noqonaya bimacnaa wax hadda dhashay oo kale maqaarkii baa lagaka diiranaysa kulaylkeeda iyo dhibaatadeeda kallaa innahaa ladaa nazaacatun haddaa dhahdina khabarun bacda khabar nazaacatan haddii aa kor dhigtayna waa xaalaynaysaa nazaacatan lishawa meelaha xanuunka aan u adkaysan karin maqaarka madaxa iyo wejiga iyo meelaha khatartaa bay hal mar leefaysaa tadcuu waxay wacaysaa naartu u yeeranaysaa man midka adbara daba jeediyey oo watawallaa jeensaday ay xaqa ka fogaaday iimaanka ka jeensaday waa kuwii gaaladahaa iyo kuwii munaafiqiintaha naartii baaba hadlaysa waaba u yeeraysaa oo maxay dhihin biasmaa'ihim magacyadoodii bay ugu yeeraysa waxaa gaal iyo munaafiq jira ama jiray ama jiri doona weliba waxaa la yidhi bilisaanin fasiixin hadal faseexa bayaan ah ayay ugu dhawaaqaysaa waxay dhahaysaa ilaya yaa kaafir gaalow aniga xaggayga usoo dhaqaaq ilaya yaa munaafiq munaafiqow aniga xaggayga baa lagaa wacaya kaala markaasay ma diidi karaan xaggeedii bay soo aadayaan markaasay taltaqiduhum way gurubsan kamaa yaltaqidu dayru alxabba raashinka daaday sida shimbiruhu u gurubgurubsadaan oo hadba xabad ay qub inta madaxa ku siiyaan u qaadqaataan saasoo kale ay u gurubsanaysa tadcuu man adbara watawalla oo wa jamaca jamciyey xoolaha oo fa awcaa weeleeyey inta xoolihii jamciyey oo ururiyey kaydiyey khasnado iyo sanaadiiq iyo akoonno iyo meelaha lagu kaydsado ku kaydsada dee ha kaydiyee xaqii ilaahay kama bixin xaqii masaakiinta kama bixin aayaddu waxaa la yidhi qaala lmufasiruun walaayatu waciidun shadiidun liman yabkal bilmaal waciid daran baa ugu sugan dadka xoolaha ku bakaylaya wayaxris calaa jamcihi xoola uruurinta ku dadaalaya waa binu aadamka dee dabcigiisaba oo aan meelaha khayrka ku bixinayn oo aan xaqa ilaahay ka bixinayn oo aan xaqa masaakiinta ka bixinayn xasanulbasri baa wuxuu ahaa kii yidhaahda ibnu aadamow ilaahay waciidkiisibaa maqasha markaasaa misna adduunyo uruurinaysaa min xalaalin wa xaraamin xalaal iyo xaaraanba waa ka soo uruurinaysa adduunyo unbaa raadinaysa waxaa laga hadlayaa hadda insaanka dabeecaddiisa iyo waxa lagu dabeeceeyey oo xoolo jacayl ah taas baa laga hadlayaa insaankan xaaladdiisaa la tilmaamayaa marka iyo sida uu yahay waa la caddaynaya waa kana insaanku waa waa jinsul insaankaas waa si guud insaanka oo dhan weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina alinsaana insaanku midka insaan la yidhahdo khuliqa waa la abuuray haluucan xaaluu yahay mid sina kuma roonaa midaan sina ku roonay sida barwaaqada iyo caafimaadka kuma roona dhibaatada iyo cudurka iyo faqriga kuma roona haluucan macnaheedana labada aayadoodoo dambe baa fasiraya waa sina kuma roone waxaa la yidhahdaa haluucan waxa weeye mid miyirla haddii barwaaqada laga badiyana waa miyir la-aan oo kaleba u shaqaysanayaadoo xoolahaasaa la tegayo waa dhumaya haddii loo diidana walbahaar iyo fakar iyo baahi iyo gaajo iyo waxaas taasaa miyana miirka ka qaadaysa waa haluucan waa sina kuma roone ilaahay wuxuu yidhi idaa masahu sharu sharku markuu taabto jazuuca waxay ka dhigan tahay haluucan iyo jazuucan iyo manuucan oo saddexdaba la xaaleeyo ina alinsaana khuliqa waa la abuura haluucan xaalih jazuucan xaalih mid argagax badan idaa masahu sharu sharku markuu taabto manuucan xaalu yahay mid wax diidid badan oo mancin badan wa manuucan xaalu yahay idaa masahu lkhayru khayrku markuu taabto waxaa kaloo mari ka dhaha tafsiirka ah ama ciraabta ah insaankii waa la abuura haluucan xaalih idaa masahu sharu sharku markuu taabto jazuucan kaana wuxuu ahaanaya jazuucan mid argagax badan argagaxu saaxiiba wa idaa masahu khayruna manuucan kaana manuucan barwaaqada haddii loo dhiibana waa mid mancin badan waxba bixinayo haddii faqri la taabsiiyana ma sabrayo xaalkiisu wakaas marka dee sina kuma roono waa waxaas miyir kale oo wareersan oo kale ila almusalliin baa laga soo reebay kuwa musalliintaayo tukada mooyaane kuwii haluucan la yidhi marka uu waxaa miyir la-aantaas dabadda ka jooga oo iyagu miyir qabo wanaagsan ama sina kuma roone aan ahayna iyagu fiican kuwaan laga soo reebay oo adduunyadu aysan maskax marin ama iyadii ha ku walbahaarayeen ama iyadii ha raadinayeen ilalmusalliina mooyaane iyaga salaadaana shaqo u noqonayso oo ku mashquulayaanoo ay kaga kaaftoomayaan walbahaarkan iyo wareerkan kale ila almusalliin salaaddu cajo badan ah aladiina musalliintaasoo hum iyaguba calaa salaatihim salaadooda daaimuuna daaima daa'imuuna calaa salaatihim wey salaadooda daa'imo waxba kama mashquuliyaan waaladiina kuwaasoo ama aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun ila almusalliin aladiina calaa sala wladiina waila ladiina fii amwaalihim ama waladiina kuwaasoo fii amwaalihim maalyaalkooda dhexdooda u ahaaday xaqun xaqaasoo macluumun macluumun la yaqaan xoolaha ay leeyihiin qorshe iska yaal baa jira oo macluuma waa zakada xaqun oo macluum oo u ahaaday lisaa'ili midka baryootamaya iyo walmaxruum midka laga xirmaanayey baryada iyo su-aasha waxaa weeyaan dadka dee qof waxba weydiisanayaa oo dadkiibuu wax weydiisanaya qofkan wanaagsan qofka xoolihiisa waxa weye kuwa wax weydiisa xaqa ay ku leeyihiin ka siiya kuwa maxruumkaayoo su-aasha laga xirmaaniyeyna waa dad indha dheer ama indheed garad ah ama meel foka fakaro oo qofka aan cidna baryin way garan karaan inuu wax u baahan yahay dharkiisa iyo nadaafadiisa iyo carafta udugoo marsada iyo oo dhihi mayaan u qaadan mayaan inuu xoolo haysto isagoo dharkiisa u nadiif yahaydoo u cad yahaydoo cadarkiisa u marsan yahay bay garanayaan qofkaani inuusan cidnan wax weydiisanayn waxnana haysan markaasay wax siinayaan waa maxruum su-aashii baa laga xirbaanay cidna waxma weydiiso dadka noocaasa wey dadna wixii wax weydiiso kaliya garanayaan cid kale maba fahmayaanba lisaa'ili waalmaxruum marka waxaa dadka wanaagsan qofkaan dadkaan garan karin waa haluucantii hore ku jiraayo dadkii laga soo reebay tilmaamihii baa ka maqan tobankan tilmaamood arrimahan la sheegayo lisaa'ili waalmaxruum waa kuwii la yidhi yaxsabuhum اljaahilu akhniyaaa min atacafuf qofkaa xaalkooda jaahilka kaa wuxuu moodayaa dad hodana laa cidna wax weydiisan mayaane su-aasha iska ilaalinaya waladiina kuwaasoo yusadiquuna biyowmi ddiini yusadiquuna rumaynaya biyowmi ddiini wey maalinka is-abaalmarinta waladiina kuwaas hum iyaguwa min mushfiquuna cabsanaya min cadaabi rabbihim rabbigood cadaabkiisa ina cadaaba rabbihim rabbigood cadaabkiisuna hayru ma'muunin mid laga aami yahay hayrkiis weeyaan bimacnaa laa yenbaqii an ya'manu insaan qofnaba inuu ka aamin noqdo dow ma ah cadaabka ilaahay ilaa qofkii ilaahay ka aamin yeela mooyaane arrintuna waa khaatimada qofku wuxuu ku dambaynaya ma oga jannaa un meel iskaga kay taal inuu ku xisaabtamo keliya maaha wاladiina kuwa weeye hum iyaguba lifuruujihim farjiyaashooda xaafiduuna xafidaya lifuruujihim xumaan bay iska ilaalinaya ilaa calىa aswaajihim xaasaskooda mooyaane aswaajtooda mooyaane oo amase maa malakat aymaanuhum aw maa malakat aymaanuhum midigyaashoodu waxay milkiyeen mooyaane addoommadii wey fainahum iyagu hayru maluumiin kuwa la dagaalaya hayrkood wey marka manadii layska keenayey ama gacanta layska keenayay wixii la mid a inaan la ogolayn meelaha laga qaadanayo weeyaan ilaa calaa aswaajihi mar haddii la yidhi aw maa malakat aymaanuhum fa inahum iyagu hayru maluumiina kuwa la dagaalaya hayrkood wey shahwadaas meesha ilaahay u baneeyey ay dejiyeen oo xaasaskii iyo addoomihiiya xalaalna way u tahay ajirna way ka helayaan maxaa yeelay tarankii iyo nasligii iyo waxaasaa badanaya ee xadiidkii dheeraaye markii dadkii fuqaradaha nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ay dhaheen dahaba ahlu duhuuri bilujuur dadkii xoolaha lahaabaa nebi alloo ajariyadii la tegey dee waxaa xadiidka aakhirkiisa ku jiray wa fii budci axadikum sadaqa midkiin budcigiisa iyo xubinkiisa taranka sadaqa ahaatay waxaa laga qaato waxyaalaha iska mubaaxaadka ah inay daaco isku bedelayaan haddii niyo wanaagsan lala xidhiiriyo oo jimaacii noocaas haabaaba cibaado u noqonaya markii ay niyad wanaagsan la xidhiiriyaan ilmowa saalixa inuu u dhasho naftooda inay cifaafiyaan zawjadii inuu u cifaafiyo xaaraan inaysan fiirin wixii la mida niyooyinkaasi wixii la mid a kamaa dakarahu اlimaamu الnawowiyu fii sharxi muslim fa inahum hayru maluumiin faman ibtaqaa qofkii dalba waraa'a daalika waxaas waxaan ahayn waxaas gadaashooda qofkii wax kala raadiya fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga unba alcaaduuna tallaabay qofkii xataa shahwadiisa gudashadeeda si kale ku raadiyo zawjaadkaas iyo mamluukaadkaas aan ahayn xuduuddiibuu tallaabay fa ulaa'ika hum alcaaduuna oo gelaya waaladiina kuwii mooyaane hum iyaguba liamaanaati wladiina way ladiina waa dhihi karaa ama wladiina kuwa way hum iyagu liamaanaatihim iyo wacahdihim amaanooyinkii iyo cahdigii iyo ballankii raacuuna ilaalinay raacuuna ilaalinay liamaanaatihim iyo wacahdihim ammaanadii baysan khayaanayn ballankii baysan burinayn wladiina kuwa hum iyaguba wladiina kuwa hum iyagu qaa'imuuna qumaya bishahaadaati markhaantiyaashooda kuwa noocaasa weeyaan marka markhaantigu laftiisu waa cajab badan yahay tilmaamahan qoladan la soo reebay lagu sheegay waa tilmaamo badan weeyaan ilaa siddeed tilmaamood oo waaweyn ayaa lagu sifeeyey wixii kale haluucan bay gelayaan qoladan adduunyadu miirka tidhay bay noqonayaan waxaa marka ka mid ah salaada waa lagu bilaabay waana lagu soo khatimi doonaa calaa salaatihim daa'imuun waladiina hum calaa salaatihim daa'imuuna leanna qofka waxa koowaad oo lagu xisaabayo maalinka qiyaamada waa salaada baa layidhi hadday wanaagsanaato waa liibaan dardaarankii u dambeeyey nebigu dardaarmayeyna calayhi salaatu wasalaam asalaah wamaa malakat aymaanukum buu ahaa war salaada salaada salaada ilaaliya iyo waxaa gacanaha ku haysaanoo mas-uuliyaddeeda laydiin dhiibay dadkaa tukanayaoo wanaagsan marka weeyaan tilmaamaha ay leeyihiin oo cajabta badan oo hadda aynu maraynay waxaa ka mid ah ammaanada ilaalinteeda ahdiga iyo ballanka ilaalintiisa markhaantiga inay u qumaan shahaadada iyo markhaantiga oogayaan ciddii lagu markhaanti kacayay ku dul markhaanti kacayaan ama qof u dhow ha noqdo ama mid ka dheer ha noqdo mid taytalle ama darajele ha noqdo ama mid hooseeyo ha noqdo ma qarinayaan mana bedelayaan laakiin waxaa ka markhaanti kacaysid idaa calimta mila ashamsi qoraxdoo kale say tahay markaa u og tahay fashhad markaa ka markhaantika wailaa fadac haddii kale faraha ka qaad iyadoo marka ammaanadii ay ku jirdhaa si gaara markhaantiga loo soo qabto markhaantiga haddii la qariyana dee xuquuq baa dhumaysa taasina wataa waaladiina kuwa weeye hum iyagu calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ilaalinahaya salaaddii bay ilaalinayaan waana lagu soo bilaabo hadda maxay xafidayaan shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo arrimaheedii oo dhan ayay ilaalinayaan waa salaaddii marna salaaddii baa la tukanayaa oo la daa'imayaa marna salaaddu wixii ay lahayd baaba la xafidayaa salaaddu marka iyana waa cajo badanta kuwa noocaasa weeyaan salaaddii lafteedii waa la ilaalinayaa salaadda axwaasheediina waa la ilaalinaya wixii salaaddu dalbanaysa ulaa'ika kuwaa iyaga ah oo tilmaamahaas leh tilmaamaha lagu soo tilmaamay mukramuuna kuwa la karaamaynaya weeye fii jannaatin jannooyin dhexdood baa lagu karaamaynaya oo lagu maamuusaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi famaa liladiina famaa maxaybaa famaa fa ayu shayin baa liladiina kuwii u ahaaday kafaruu gaaloobay muhdiciina xaalay yihiin kuwa degdegaya qibalaka xaggaada can ilyamiini wa can ishimaali ciziina jaalisiina xaalay yihiin kuwa fadhiya can ilyamiini xagga midig iyo wa can ishimaali can ilyamiini xaalay ahaadeen iyo wa can ishimaali ciziina xaalay ahaadeen saddexdan iyo taa hore waa afarta waa la xaalaynaya ciziina waa maxay waxa weeyaan jamaacaad jamaacaad firqooyin firqo koox koox bay meeshii hal kooxa inay kusoo fadhiisaan oo dhegaystaan nebiga calaih salatu salaam bay waxay iska dhigayaan koox koox iyo jamaaca jamaaco ilaahay wuxuu yidhi ayadmacu ma damcayaa kullu mri'in mid kasta oo minhum iyaga ka mid a an yudqala in la geliyo jannata naciimin naciimo jannadeeda kallaa ka al layse alamru kadalika arrinku saa maaha innaa anaga khalaqnaahum iyaga abuurnay innaa anagu khalaqnaahum iyaga waa abuurnay mimaa kii xaggiis baanu ka abuurnay yaclamuuna ay og yihiin mani la qurumaysto ayaa laga abuuray misna calaqo midna mudqo innaa khalaqnaahum mimaa yaclamuun falaa uqsimu waan dhaaran laadu waa silay towkiid birabbilmashaariqi mashaariq rabbigeed iyo walmaqaaribi maqaarib ilahay isagaa isku dhaaranaya mashaariqda iyo maqaaribtuna waa meelaha ay qoraxdu ka soo baxday u dhacdo iyo dayixu waa meelo badan innaa anagu laqaadiruuna kuwa awoodaanu nahay calaa an nubadila inaan bedelno khayran minhum kuwa iyaga ka khayr badan wamaa naxnu anagu mana nihin bimasbuuqiina kuwa macnaha laga sabqayo ama bicaajiziina can daalika arrinkaa kuwa ka cajizaya ama laga sabqayo fadarhum iskaga tag iyaga yakhuuduu ha dhumbadeen oo wayalcabuu ha cayaareen xataa yulaaquu ilaa ay la kulmayaan yowmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo yucaduuna loo yabohay ka bedelo yowman maalin ilaa ay la kulmayaan yakhrujuuna ay ka soo baxayaan min alajdaasi qubuuraha siraacan xaaliyi kuwa degdegaya waxaa laga xaalaynayaa siraacanta yakhrujuuna wowdaasaa laga xaalaynaya kaannahum waaba iyagoo ilaa nusubin yuufiduuna yuufiduuna degdegaya ilaa nusubin calan intii ka ah ama ilaa nusubin sanam intii ka ah marka nusub ama ilaa nasbin mufrad iyo jamc labada waa loo isticmaalaa si adduunka sanamka ugu degdegi jireen oo kale bay hadda ugu soo degdegayaan meesha looga yeeray yuufiduunada waxa weeyaan qofka ugaaranayey markii meeshii shabakadii ama meeshii uu dhigtay xargihii ugaarta ugu dhacdo ama mid uu la helo ku dhufto oo ku ordo is yidhahdo yaysan kaa cararin meeshaan gamuunadu ugu jireenoo booshka oo kale ah baa sharamaya markuu ordayo meeshii kusii ordayo abaabaasa ka yeeraya haran waana socod xoogaa laga caji badan yahay oo laga fiican yahay meeshaas wuxuu gaarsan kusoo ordaya sidii oo kale iyagoo asaaso kale u sharqamaya ayay ku ordayeen kaanahum waaba iyagoo yuufiduuna degdegaya ilaa nusul qaashacatan xaalay tahay mid dullaysan absaaruhum indhahood tarhaquhum xaalay daboolayso dillatun dulli daalika kaasina alyowmu waa maalin alladii maalinkaasoo kaanuu ahayn yuucaduuna mid loo yabooho maalinkii loo yaboohayey maalinkaa isaga ah weeyabaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab